ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa sagaalka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada qodobada maanta oo arbaco ah barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah tooga shaqo saare sababtay oo ka dhacday dalka jarmalka tirada dadkii ku dhintay dhulgariiradii ku dhuftay dalalka suuriya iyo turkiga oo kor u dhaaftay in ka badan konton kun cumar xasan albashiir oo la dhigay isbitaal kadib markii ay xaalad caafimaad darro la soo deristay midooda yurub iyo u k oo gaaray heshiis ku saabsan madax bannaani ay qaadato waqooyiga airelan shan ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday waqooyiga dalka maraykanka in ka badan soddon ruux oo ku dhimatay shil ka dhacay dalka gariiga musharaxii xisbiga talada haya oo ku guulaystay doorashadii madaxweynaha dalka nigeria qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil gordhow ayaad maqli doontaan insha allah balse markan waxaad ku soo dhowaataan wararka caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise toogasha sababtay khasaare dhaawac ayaa ka dhacay dalka jarmalka faahfaahina dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay weeraro toogasho ah oo ka dhacay waqooyiga dalka jarmalka sida ay ku dhawaaqeen saraakiisha dowladda dalkaasi booliiska jarmalka ayaa ku dhawaaqay in laba ruux ay si xun ugu dhaawacmeen toogasho ka dhacday meel u dhow dugsi hoose ee ku yaala magaalada baramash ee waqooyi galbeed dalka jarmalka goobjoogayaal ayaa ku waramay in nin hubaysan uu rasaas la dhacay dad halkaasi ku sugnaa taasoo sababtay dhaawac daran oo soo gaaray laba ka mid ah kuwaasoo loola cararay goobaha caafimaadka ee magaalada sarkaal u hadlay booliiska magaalada ayaa sheegay inuu soo xiray ruuxii weerarka geystay islamarkaana su-aalo la weydiinayo sababta ku kaliftay inuu falkan ku dhaqaaqo laamaha ammaanka dowladda jarmalka wax tafaasiil dheeraad ah kama aysan bixin shakhsiyadda ruuxa tuhmanaha ah ee loo xiray dhacdadan khasaaraha sababtay wadamada reer galbeedka ayaa waxaa si joogto ah kaga dhaca falalka ka dhan ammaanka dalkooda iyo muwaadiniintooda kuwaasoo ay inta badan geystaan dad u dhashay dadkaasi oo nolosha ka dhacay dhanka kale waxaa maalinba maalinta ka dambeysa cirka isku sii shareeraya khasaaraha ka dhashay dhulgariirkii xooganaa ee ku dhuftay dalka suuriya iyo turkiga kuwaasoo waxyeelo kala duwan geystay tirkoobyadii ugu dambeeyey ee la baahiyey ayaa sheegaya in tirada dhimashada dhulgariirkii ee dalka suuriya iyo turkiga ay sare u kacday taasoo xilligan maraysa konton kow kun oo dhimasho ah waxaana musiibooyinkan iyo arrimahan degdega ah ee dalka turkiga ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in tirada dhimashada ee dalkaas oo keliya ay gaartay in ka badan afartan iyo shan kun oo ruux dhanka suuriya wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo khasaaraha ayaa sheegaya in ugu yaraan shan kun sagaal boqol toban iyo afar taasoo tirada guud ee labada dalka dhigaysa in ka badan konton iyo kow kun oo ruux oo dhimasho ah musiibadan oo ahayd tii ugu xumeyd ee soo marta waddamadan ayaa waxaa sidoo kale dalalka ka dhaca dhulgariiro goosgoos ah kuwaasoo iyagana geysta waxyeelo kala duwan dadka ku dhaawacmay dhulgariirka ku dhuftay turkiga ayay tiradoodu maraysaa boqol iyo sideed kun oo ruux waxaana ku barakacay musiibadan in ka badan laba milyan oo ruux dhanka kale cumar albashiir ayaa la dhigay isbitaal kadib xaalada caafimaad darro ah oo lasoo diristay madaxweynihii hore ee suudaan cumar albashiir ayaa loo wareejiyey qaybta daryeelka degdega ah iyadoo xaaladiisa ay tahay mid halis sida ay sheegtay warbaahinta dalkaas wargeyska altayaar ee kasoo baxa suudaan ayaa daabacay in madaxweynihii hore ee dalkaas laga qaaday xisbigii uu ku xirnaa loona gudbiyey qaybta i c u ee isbitaalka ku yaala caasimada dalkaas ee khartuum albashiir oo tan iyo xilligii xilka laga tuuray ku jiray xabsi ayaa hadda waxaa ku socda dacwada loo haysto oo ah eedeemo la xiriira xukunkiisa iyo mas-uuliyadda afgembigii militari ee uu hogaaminayay kii ka dhacay hogaanka militariga suudaan ayaa cumar albashiir afgembi xeeladeysan talada kaga tuuray kadib mudaharaadyo baahsan oo ka dhacay wadooyinka dalka suudaan waxaana ciidamada suudaan ay la wareegeen awoodda bishii abriil ee sanadkii hogaamiyaasha militariga ayaa lagu eedeeyey in ay wiiqeen go-aankii ahaa in talada dalka suudaan gacanta loo geliyo xukuumad rayid ah kadib markii bashiir xilka laga tuuray taas beddelkeedana ay u tillaabeen inay xabsi u taxaabaan cid kasta oo ka hor imaada taliska afgembiga siyaasadeed talada ula wareegay suudaan waxaa soo food saartay tan iyo labadakunkooiylabaatanki burbur dhaqaale amni daro baahsan iyo qalalaasi siyaasadeed oo ka dhalatay tallaabadii golaha militariga ay talada kala wareegeen dowladdii ku-meelgaarka ahayd ee ay hogaaminayeen rayidka dadku u ololeeya dimuqraadiyadda iyo taageerayaasha madaxdii xukuumadda rayidka ayaa markaas wixii ka dambeeyey abaabulaya mudaharaadyo ka dhan ah maamulka militariga sida ay u difaacaan xukuumad rayid ah waxaana dalkaasi ka dhacay dibadbaxyo iyo iska hor imaadyo lagu riiqmay oo boqolaal ruux oo shacab ah ay dhimasho dhaawac ku noqdeen dhanka kale midowda yurub iyo u k ayaa gaariya heshiis ku saabsan madax banaanida waqooyiga irelan midowda yurub iyo dowladda ingiriiska ayaa kala saxiixday heshiis cusub oo ku saabsan muran in muddo ah socday oo ku qotoma kabixistii uu ingiriisku ka baxay midowda yurub ra-iisul wasaaraha ingiriiska ayaa heshiiskaas ku tilmaamay mid taariikhi ah iyo horumar la taaban karo kaasoo ilaalinaya madax banaanida dadka waqooyiga irelan oo qayb ka ah boqortooyada britain waxa uu tilmaamay in meesha laga saaray dhammaan caqabadaha ku horgudban ganacsiga waqooyiga irelan isagoo intaa ku daray in heshiis ay la galeen midowda yurub uu meesha ka saarayo nidaamkii gaadiidka badeecadaha ee jasiiradda irelan heshiiskan cusub ayaa u muuqda mid waqooyiga irelan ka qaaday culeysyada soo wajahay wixii ka dambeeyey markii britain ay ka baxday midowda yurub dhinaca kale shan ruux ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday waqooyiga dalka maraykanka wararka ka imaanaya gudaha waddanka maraykanka ayaa waxay sheegayaan in waqooyiga dalkaas saacadihii lasoo dhaafay uu ka dhacay weerar toogasho ah oo geystay khasaare dhimasho oo dhaawac leh warbaahinta maraykanka ayaa tebisay in nin hubaysan uu weerar toogasho ah ka geystay goob ay ka socotay munaasabad aas ah kadib muran soo kala dhexgalay dadkii halkaas ku wada sugnaa toogashadan ayaa ka dhacday magaalada santibool ee gobolka minnesota waxaana halkaas dhimasho dhaawac ku noqday ugu yaraan shan ruux oo amerikaan ah sida loogu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay laamaha ammaanka ee magaaladaasi sida lagu xaqiijiyey war-saxaafadeedka ugu yaraan laba ruux ayaa ku dhimatay toogashadan oo ka dhacday goob baabuurta la dhigto halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo la dhiga isbitaalka guud ee magaalada uu falkani ka dhacay sarkaal ka tirsan booliiska magaalada santibuul oo u waramay warfidiyeenada ayaa xusay in mid ka mid ah labada ruux dhintay oo isla goobta ku qurbaxay halka kan kalena uu ku geeriyooday isbitaal wuxuuna intaas ku diray in mid ka mid ah saddexda qof ee toogashada ku dhaawacmay ay xaaladooda liidato ciidamada booliiska ayaa ku warramay inay baadigoob ugu jiraan islamarkaana ay ku raad joogaan ruuxii ka dambeeyey toogashada khasaaraha geysatay waxaa dhacdadii labaad ee nooceeda ah oo ka dhacda gobolka minnesota muddo afar iyo labaatan saac gudahood ah maalin ka hor ayay ahayd markii saddex wiil arday ah lagu dilay toogasho ka dhacday meel u dhow dugsi sare oo ku yaala magaalo dhaca bartamaha gobolkaasi dhanka kale musharaxii xisbiga talada haya oo ku guuleystay doorashada madaxweynaha dalka nigeria musharax xisbiga talada haya ee dalka nigeria ayaa loo doortay madaxweynaha dalkaas saacadihii hore ee maanta kadib markii doorasho muran badan dhalisay oo maalmihii lasoo dhaafay gudaha dalkaas ka socotay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka i n e c ayaa sheegay in tanibuu uu helay siddeed dhibic siddeetan iyo sagaal milyan oo cod isagoo ka hormaray musharaxa mucaaradka ugu weyn ee atiku abubakar oo helay lix dhibic sagaashan iyo siddeed milyan oo cod halka beter obi oo taageero ka helayay codbixiyaasha da'da yar uu helay lix dhibic milyan oo cod xisbiyada mucaaradka ayaa ka hor yimid natiijada lagu dhawaaqay iyaga oo ugu baaqay guddoomiyaha guddiga doorashada inuu iscasilo toddobaatan jirkan loo doortay talada madaxtinimada dalka nigeria ayaa lagu dhaliilay inuu nigeria u horseedi doono dhaqaalo xumo amni daro baahsan sidoo kale dad badan ayaa sheegaya musuq maasuqa iyo wax isdabamarinta dadka dhaliila ayaa sidoo kale sheegay inuu caafimaad ahaan liito oo aynu ka bixi karin hawshan adag ee hogaaminta dalkan la daalaadhacaya duruufo badan ugu dambeyn wararka ka imaanaya dalka gariiga ayaa ku waramaya in shil khasaare geystay uu ka dhacay gudaha dalkaas kaasoo sababay dhimashada tobanaan ruux shilkan ayaa yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen laba tareen waxaana inta la xaqiijiyey ku dhintay soddoniylaba ruux halka ay ku dhaawacmeen siddeetan iyo shan ruux oo kale kuwaasoo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan qolyaha debdemiska ayaa gaaray goobta kadib markii uu deb ka kacay tareenada isku dhacay waxayna xaqiijiyeen khasaarahan baaxadda leh ee uu shilka geystay inkastoo ilaa iyo hadda aan la cayimin sababta rasmiga ah ee shilkan keentay gudoomiyaha gobolka uu shilka ka dhacay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in tareenka rakaabka ah oo ka soo baxay magaalada anthenes kuna sii socday waqooyiga magaalada oo si xowli ah uga dhacay tareen xamuul ah meel ka baxsan magaalada ee bartamaha gariiga wararka ayaa intaasi ku daraya in dab xoogan uu ka kacay qaybka rakaabka ee tareenada waxaana gubtay dad badan oo rakaab ah kuwaasi oo loola cararay isbitaalada ku yaala gudaha dalkaas waxaana maqalnay jug weyn waxay ahayd toban ilbiriq shakhsi oo qarow ah ayuu yidhi nin ka mid ah rakaabka ka badbaaday shilka سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhagaysanaysaan waxaa la baahiyey dardaarankii nafta horihii labaad ee qaybta ka ahaa raggii degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho ku dhammaystiray maleeshiyaadkii macuusleyda ee lagu soo dhaawacay gobolka hiiraan maxamed cali ayaa soo jeedinaya قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين
istishaadi cali kuusow xasan oo loo yaqaano muscab waxa uu ka mid ahaa raggii fuliyey weerarkii lagu qaaday xarun lagu dabiibayey maleeshiyaadka macawisleyda kuna taalla degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho habeenkii xalay ayaa la baahiyey dardaaranka cali oo dhinacyo badan taabanayey waxa uuna jeediyey farriimo kala duwan ugu horreyn waxa uu muscab ka warramayaa halka uu ku wajahan yahay isagoona dowladda federaalka u sheegay inaysan jirin meel ay kaga gamban karaan mujaahidiinta insha allahu tacaala maanta may baa ku wajahnaa cadow ilaahay subxaana wa tacaala ka caasi oo gaalada oo murtadiinta oo dabadheerfeed ah may basiin lanaa insha allahu tacaala intii unahsindeeran tuubu ila allah ilaahay subxaana wa tacaala an tawba sheena insha allahu tacaala haddii unahsindeeran insha allahu tacaala masin ku weela doon wal kastasan weelan insha allahu tacaala wal masin ku weelan ma san garguurati walaagasi may baan sheega doone may basiin laa wallaahi bilaahi haddii sameylasi oosan an malayasa murtadiintaas oo walaagaas dhaawaga kuusaydan insha allahu tacaala meel amni ma-a olk ogaadi insha allahu tacaala meel dhaawaha kuusus fadele kuufade insha allahu tacaala maybaka laha insha allahu toobasheen kula ada naftirkaad maybakin sheegay insha allahu tacaala toobasheen wallaahi bilaahi maybakin sheega doone wal diintan ilaahi subxaana wa tacaala hayn may ka dhaga doona insha allahu tacaala wadanka muslimiinta insha allahu tacaala mal islaam dhoon insha allahu tacaala sidoo kale waxa uu ka hadlay waxyaabaha ku dhaliyey inuu fuliyo weerarkan inqimaasiga ah waxyaabaha i qasabi mayba kowku ah insha allahu tacaala markaan arag dadka muslimiinta ah gaaladas ingalaas iyo diinta ilaahi subxaana wa tacaala inka ciyaaraas dastuur qodobka isaan laleeyahay qodobka toonaad markaas la leeyahay oo heerka ciqaabta heerka soomaaliyeed marka la leeyahy walaagasiimadaan argi yamayba go-aansa insha allahu tacala inta ilaahi subxaana wa tacaalana oo raali nagdo diinta ilaahi subxaana wa tacaalana difaaco walaan awood insha allahu tacala ilaahi subxaana wa tacaala diintiisna ka difaaca balkan insha allahu tacala saasaka ka dhagaagni ilaahi subxaana wa tacala may baray ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله إلهي سبحانه وتعالى عيد ساس له أخي qofkii hadda walku ku jir oo walaagasiy isle dadkan atara lagmari ii waalanyin ii wallahi adi waalan una mu waalanin ilaahi subxaanahu watacaala aayadiis ilaa insha allahu tacaala ka socona hadafkaasna mayba insha allahu ilaahi subxaanahu watacaala intii noor halnagdo ma ogi intii un ciyaar ciyaar ii kaasaga baylan kaas ii walaagaas man socona insha allahu tacaala ilaahi subxaanahu watacaala raali aashadiis yaan socona insha allahu tacaala mayba siin lahaa mayna qalan insha allahu tacaala dadka wal qaladale ayagoo qaldan insha allahu taala unama qaldanayni insha allahu tacaala saasasin lahaa haskusaa insha allahu tacaala ulamaasuu iyo walaagasi walaasha sheegan ayaga qaldan insha allahu tacaala lankii gaala la jar horto walaagaa wal isu sheegow la muslon ee iyo layna gaale may iskutir may isu horto isku qaban may basin lahaa marka lan qaladi mala waa insha allahu tacaala hadafkaano adi lan kasta hadafkis may ulkufada oo muslim eh caddaada ma ogi maa walaan dhexdhexaad iyo walaas wal jaram ah gaalad halasku reebay dadka muslimiintana saas aan lahaa muscab ayaa dhanka kale dardaaran muhiim ah u jeediyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaana kuwa ku sugan furimaha dagaalka mayba laha dadka mujaahidiinta guud ahaan maybaan dardaalmay ilaahi subxaana wa tacaala obsidiisaan dardaaramay marka kowaad maybaysinlaa insha allahu tacaala walaalayaal ilaahi subxaana wa tacaala ku obsaneen meel kasta una roogna insha allahu tacaala maybasinlaa mayba kala sin dardaaramay sabar ilaahi subxaana wa tacaala dadka oo mujaahidiinta eh saasaan dardaaramay dadka khaasatan haddan dadka ribaadka roogo maybaan dardaaramay walaalayaal khaasatan iidin sabr insha allahu tacaala jihaadkan imtixaamway insha allahu taala halka sabroy insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala dartiisna halanka sabroy mayba ka sabraasaan insha allahu taala dhubuubkan iyo riidin iyona walkasta gaalaha samayd duqayn laha gentii gentaal laha gentii mayba lasin faday walaalasta untaysan ka sabartan ilaahay subxaana wa tacaala dartiisna ka sabartan hadafkaan ahaada insha allahu tacaala hadaf ee hanti hadalkoo fade sabar insha allahu tacaala hawt sabro insha allahu tacaala gaalan marka isqobatan insha allahu tacaala beer jalaacay walaagas aysan ku aragnay insha allahu tacaala madi isqobato may bulk fade insha allahu tacaala qoort intii ku jartada insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala may baray fadribuu fawqa alacnaaq واضربوا لهم كل بنان إن شاء الله تعالى مدح يوني ولا سهل كير إن شاء الله تعالى هلا توغني إن شاء الله تعالى إله سبحانه وتعالى درتي هلا سوى شيء كستوسن قوة داسان إله سبحانه وتعالى درتي سن قوة إخلاص هل كديدا لوي إخلاص هل كديدا لوي إخواني qaybaha dambe ee kelimadiisa waxa uu kula dardaarmay dadka aan weli soo haleelin halganka ka socda dalka isagoona ugu baaqay inay jihaadka soo haleelaan dadka muslimiinta baan bala ilaahay subxaanahu watacaala hal ku qabsaday gaaladu insha allahu tacaala hal isku reebay insha allahu tacaala warkastiyo weelahay tan insha allahu tacaala hal isku reebay walayo kaboote mayba diyaaru way والله بالله ديار ولي قادس نما له إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى كرك جر إن شاء الله تعالى والكست ويلان إن شاء الله تعالى ما لنها أفجر مدونا إلهي سبحانه وتعالى إن شيء والعاقبة للمتقين أخي أدو أبود وأنت أدقال أسكر هبت أدو أبود إن شاء الله تعالى ولا غسين ما يبكر لها إن شاء الله تعالى أخي ويلوي إن شاء الله تعالى قال أسكر هبت saasakin dardaarmay aad oo abuud haddana bahaase tahriib i walaagasay madii aad ogaa intii aad madii aad bahaas intiina gaal oo xun oo tigre eh yoonay ethoobiyan eh yoonay kenyaat intii aad hagalaay ogaa horto wallaahi dhow tahriiba gal i walaagasay beera falaa i wallaahi walaagasay dhow ilaahi subxaanahu watacaala agtiis insha allahu tacaala may la seeda doon may balka weydii doon fursadii aad hamarti may ku faa'iidaysatee laku weydii doon ciyaar ciyaar ma jarto dhow insha allahu tacaala may balka la akhi intii aad walaamu cadowu isku reebta insha allahu tacaala diyaar garow gaaladuna isku reeb ilaahi subxaana watacaala sinin amarina in isku reeb insha allahu tacaala ilaahi subxaana watacaala na amarin gaalada yabayba difaacadahayte kelimada daaquudka difaacad adeen may lakofaday kelimatu laa ilaaha illahu intii aad difaacad laakiin haddii aad fiirida kuwaran aan shacab ah eeg ay shacab aad tag eri aayad ura aayad quraan oo shacabu sheegaas dhigdi wallaahi billaahi ma jart aayad oona shacab sheegaas male ilaahi subxaana watacaala lagu wada lay dhiwaali ima muslim ima gaal bayna bayna ma jarto dhexdhexaad i walaagaas ma jiraan lamadaas le adduunka lamadaas le ka jar lamadaasna isku horjeedan degaala maalin hamiin dhatiyo argayd wala dhihay marka adeen way khulaa insha allahu tacaala gaaladaas aad isku reebo lahay tahay ka fikir insha allahu tacaala wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu رجال في سبيل الله جادوا
habeen hore ayay ahayd markii sidaan oo kale loo baahiyey dardaaranka mid ka mida raggii fuliyey weerarkii inqimaasiga ahaa ee lagu dhaawactiray maleeshiyaadka macawisleyda kana dhacay muqdisho kaasoo ay mujaahidiinta ku dhaawactireen toddobaatan iyo toddoba maleeshiyaad macawisley ah
رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان guud ahaanna intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله